أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma baعd casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo koowaad ee suuraة الأcraaf ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi wاdkur xus id waqti nataqnaa aanu kor yeelnay ama aan fujinnay aljabala buurtii aan fujinnay fowqahum dushooda xaal ay tahay kaannahu sidii isagoo xaal uu la too yahay dullatun dallad oo kale ama daruur oo kale oo hari oo iyaga harinaysa xaal uu la too yahay wadannuu waxay maleeyeen annahu ana aljabala jabalku waaqicun ku dhacayo inuu yahay bihim ay calayhim iyaga korkooda kusoo dhacayo inuu yahay qulnaa lahum waxaanu ku niri khuduu qabsaa yacni qaata maa kii aataynaakum aanu idin siinay qaata biquwatin ku qaata bijiddin dhabnimo wadkuruu xusa maa aladii kii fiihi kitaabka dhexdiisa ahaaday lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad dhowrsataan oo aa cabsataan waid nataqna aljabala annatqu luqada waxaa la yidhaha aljadbu bishiddatin shayga marka xoog loo jiido ayaa waxaa la yidhaha natqi ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku fasireen gaayada isaga waxa ugu dambeyn uu keenayo ayay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen annatqu huwa alkhalcu natqi waa siibiday dhaheen siibid shayga marka xoog loo jiido gaayadiisa muxuu u dhammaanaa inuu siibmo isaga dhan marka waid nataqna aljabala wadkur xus id waqti nataqnaa aan fujinnay qalcigu waa fujintii ama siibidii aanu fujinnay aljabala buurtii buurtana waa jabalu tuur waay fowqahum korkooda xaal ay tahay buurta xaal ay dushooda tahay ama fowqahum korkooda aanu kusoo fujinnay kaannahu waa yacni xaal ou la too yahay dullatun ou la mid yahay xaal ou la mid yahay dallad ama dullatun daruur xaal ou la too yahay daruur daruurta qofka korkiisa ay tahay waa harine dalladana qofka madaxiisa ay ka koreysaa sidii marka isagoo dallad oo kale ama daruur oo kale ah ayaan buurtii madaxooda kor keennay ayb meel yaray usoo jiirsatay qisadaanina ama yacni marka sidan lagu sameynayana waxay ahayd waa markay diideen inay aqbalaan axkaamtii towreed kitaabkii ilaahay nabiyullaahi muusa uu siiyey towraah axkaamtii awaamirtii alle ee waxyaabihii alle uu reebay ee ku yaalay inay aqbalaan oo ay qaataan markay diideen ayaa buurtii tuur jabalu tuur ayaa lasoo qaaday lasoo fujiyey madaxooda ayaa marka la dul keenay xasanulbasri marka waxa uu yihi falamaa nadaruu ila aljabali buurta markay fiiriyeen khara kullu rajulin minhum saajidan nin walbo iyaga ka mida sujuud buu la dhacay calaa xaajibihi laysari goonkiisa bidix ayuu ka sujuuday oo marka sujuud kala dhacay yanduru bicaynihi lyumnaa ishiisa midigna wuxuu ku fiirinayey ila ljabali buurta faraqan cabsi darteed min an yasquta calayhi inuu kusoo dhaco cabsi ay ka baqayaan darteed walidaalika wuxuu yihi xasanulbasri laa tajidu yahuudiyan yahuudi heli maysid ilaa wayakuunu sujuuduhu calaa xaajibihi alaysar ilaa sujuuddiisu waxay tahay goonkiisa bidixda halkaa unbay sujuuddiisu iyadoo ay tahay baad arkaysaa meeshaan marka ishkaal baa imaanayo o ishkaalkaasi waxa uu yahay hadday awaamirtii alle ay diideen ee buurtii inta lasoo fujiyey madaxooda la keenay oo markaas la yidhi qaata kitaabka bijiddin wa quwatin waijtihaadin ku qaata oo ay sidaas ku aqbaleen sow arrintaasu ikraah ma aha dirqin iyo qasbid waaye shayga haddii qofka lagu ikraaho ee lagu qasbana wax uunan rumaysnayn in lagu qasbo waxay keenaysa male sida qofka haddii lagu qasbo yacni kufriga gaal uunan u noqonaynin haddii iimaan inta lagu qasbo qalbiga uu kufri ku haysto afkana iyada qasabkaa darteed uun isagoo baqayo ou istislaam ou ka muujiyo waxyaabahaas oo dhan marka soo arrintaani ma noqonayso ikraah ikraahana maxaa ka xasilaya awalba meeshaas marka culimadu waxay yidhaahdaan arrintaani waa la cabsi geliyey ilaahay laakiin qalbigooda ayuu wuxuu ku abuuray ou geliyey inay iska hoggaansamaan markaas ayb iyagu marka sujuudda in laga yeelay ayaga oo ictiqaad ahaanna diidan maaha macnaha saasay dhahayaan bacdu ahli lcilmi ayb wadannuu waxay yaqiiniyeen ama wadannuu waxay maleeyeen annahu buurta waaqicun ku dhacayo inuu yahay bihim ay calayhim korkooda inuu kusoo dhacayo sidaabay yaqiiniyeen ayb markay taa ay yaqiiniyeen taana xus macnaha wadkur id nata id waqti nataqna aljabala buurtii aanu fujinnay fowqahum korkooda xaal ay tahay kaannahu xaal ay la too tahay dullatun dallad ama yacnii daruur oo kale iyadoo xaal ay la mid tahay wadannuu ayna yaqiiniyeen annahu ana aljabala jabalku waaqicun ku dhacayo inuu yahay bihim ay calayhim korkooda qulnaa lahum waxaanu nidhi markaasi khuduu qaata maa kii qabsada aataynaakum aanu idin siinay biquwatin ku qabsada dadaal iyo dhabnimo iyo ijtihaad ku qabsada wadkuruu xusa maa aladii kii fiihi waxaan idin siinay dhexdiisa ahaaday axkaamtaana marka ku tadabburoo fiirfiiriya lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad u gaashaamataan ood naar uga gaashaamataan ama aada rabbi ugaba cabsataan waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaluu balaa wadkur xus id waqti akhada rabuka rabbigaa ou qabtay min bani ou qaaday min bani aadama bani aadamkii aadam ilmihiisii xaggooda ou ka qaaday min duhuurihim dhabaradooda xaggeeda ou ka qaaday duriyatahum ubadkoodii wa ashhada uu markhaati geliyey hum iyaga calaa anfusihim nafahooda korkooda ou u markhaati geliyey qaa-ilan xaal ou dhahayo markaa alastu birabbikum alastu miyaanan ahayn miyaanan ahaanin birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadan ahayn iska daaya waa tahay shahidnaa waan markhaati kacnay buu alla yidhi alla iyo malaa'igtii baa markhaati kaceen oo waxay ku markhaati kaceen markaa waxay ku markhaati kaceen bani aadamkii shahidnaa waan markhaati kacnay calaykum korkiinaan ku markhaati furnay maxaana sidaa aan u yeelnay an taquuluu lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha inaa anagu kunnaa waxaanu ahayn haafiliina kuwa moog oo aan ogeyn oo hilmaansan can haadaa kan xaggiisa halkan marka aayaddan ahlucilmiga ama mufasiriinta qaadiddan iyo ballantan la qaaday macnaheeda laba qowl oo mashhuur ah ayay ka leeyihiin tafsiirka koowaad waxa uu leeyahay miihaaqan iyo ballantan dadka laga qaaday macnaheedu waa maxay tafsiirka yacni koowaad wuxuu leeyahay huwa wujuuduhum qarnan bacda qarnin bani aadamku marka inay jiraan qarni bacda qarni kuwaa imaanayo waa dhimanayaan kuwa kala kuwaa ka dhalanayo sidaas wajiilan bacda jiilin bay u soconayaan calaa dariiqi tanaasul waa kala yacni waa kala tafiirmayaan oo qolaba marka qolay yaa yaa farac u noqonayso macnuhuna marka waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamkuu abuuray ubadna waa ka abuuray dhabarkoodiibuu wuxuu ka abuuray ubad iyaga oo kale ah ayay dhalayaan ayb waa siduu alla uu leeyahay kamaa ansha'akum min duriyati qowmin aakhariin siduu alla idinkaga ehaysiiyey qolo kale duriyadooda xaggooda markhaatiga marka iyaga la markhaati gelinayana waa lisaanulxaal oo marka iyaga la markhaati gelinayo lisaanulmaqaal maahane waa lisaanulxaal oo markuu ilaahay dad abuuro qoladan yacnii qolo markay adduunyada joogto oo dhabarkooda ou duriyo ka sameeyo ubad uu ka abuuro kuwaas la abuurayo ilaahay wuxuu ku abuurayaa fitro iyo inay rumaysan yihiin jiritaan rabbi iyo awoodda rabbi cibaado inuu keligiis xaq u leeyahay inay garan karaan oo fitradaabuu rabbi ku abuurayaa marka alastu birabbikum qaaluu balaadan wax afka laga yidhi ma ahane tafsiirkan markaan fiirino wax afka laga yidhi ma ahane laakiin waa lisaanulxaal bani aadamka xaaladiisaa ah sidaasba oo qolo markuu alla abuuro qolo kale uu ka abuuro haddii aan la fidnaynin oo aan fitrada looga cayaarin inuu khaaliq iyaga abuuray jiro khaaliqaas inuu abaal ku leeyahay cibaadada inuu isaga keliya leeyahay cirkaan iyo dhulkaan allihii abuuray waa ku abuuran tahay waa middaas marka midda yacni la leeyahay alastu birabbikum qaaluu balaadan afka waxay ka dhaheen maaha oo arrintaani marka waxay tahay fidrada qofka ku beeran waa qof walba alla uu ku beero waa lisaanulmaqaal ee lisaanulmaqaal ma aha meeshaa marka de carabtuna meeshii lisaanulxaalka lisaanulmaqaal way dhigtaa mararka qaar oo waxaa qur-aanka ku jirta maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufri gaaladii mushrikiintii masa masjidka alle masjidulxaraamkii ma camirayaan ayaga oo naftooda ku marqaati furayo inay gaalo yihiin naftooda marka ayaga maa dhahaya gaalaan nahay miyay afka ka dhahayaan ma ka dhahayaan laakiin in allaale intay waxay ku taagan yihiin ay ku taagan yihiin ayaa laga wadaa waa lisaanulxaal lisaanulmaqaal laga cabiray lisaanulmaqaalaa la cabiray lisaanulxaalkaa loo jeedaa ayb maadaama adilada ilaahay jiritaankiisa iyo inuu isagu wax abuuray cibaadada inuu isaga leeyahay adiladeedu maadaama ay waadix iska tahay oo quluubta bani aadamka fitra ahaan loogu abuuray ayaa marka ilaahay subxaanahu watacaala yacni aayadda sidan looga cabiray oo qaaluu alastu birabbikum qaaluu balaa ee hadal la yidhi oo ayaguna ay balaa ku jawaab celiyeen meesha ma yaalle ayaa tafsiirkan uu leeyahay waana tafsiirka ay u iisheen muxaqiqiinta dambe muta-akhiriinta muxaqiqiintooda tafsiirka ay u leexdeen waay waana kan ibnu kathiir uu rajaxay waay tafsiirkiisa uu ku rajaxay weeyaan in badanoo culimada kamidana ay u leexdeen sababtay ugu leexdeen waxay waxay leeyihiin bani aadamkan haddii aadam dhabarkiisa inta laga soo bixiyey ayaga oo dhuuri casa le-eg ee la yidhi alastu birabbikum ee ay yidhaahdeen qaaluu balaa ballan aysan xasuusanin qofku marku dhalanayana dabcan ballantaas ma yaqaano mana xasuusto yacni aduu inaad lagu soo saaray adoo dhabarka a yacni ku jiro dhabarkii aadam in lagaa soo bixiyey qof walba laga soo saaray dhabarka aadam isagoo dhuuri casa le-eg ballan lala galay alastu birabbikum la yidhi qaaluu balaa inuu yidhi qofku marku dhalanayo maba ogaba waxaas nacam wax ounan ogeyn marka waxay yidhaahdeen see markhaati hadhow loogu xujo looga dhigaa marka ile aayaddu waxay leedahay qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati inaa kunaa can haadaa haafiliin waaba haafiliin waaba yihiin ba qof oo markaas wa waxa dhacaya hadda og miyaa miyaa jirana marka saas darteed iyaga waxay yidhaahdeen aaahaarta kusoo aroortayna oo sheegayo caalamudara yacni aadam dhabarkiisa in laga soo saaray ubadkiisa iyo waxa dhalan doonoo dhan ayagoo dhuuri caso la-eg alastu birabbikum la yidhi qaaluu balaa ay dhaheen wax sanad saxiix ah kusoo arooray oo arrinta qisadaa ku saabsan ma jiray dhaheen haddii aan marka sanad saxiixa la haynin halkan marka waaa la waxaa la leeyahay bay yidhaahdeen sidaasaa lagu dhaafaa oo arrintu inay tahay yacni fitro lisaanulmaqaal lisaanulxaal ay tahay lisaanulmaqaal ounan ahayn waxaa la cabiraayana ay tahay fitrada bani aadamku ou la dhalanayo fitradaasina qofka xujo waa ku waa ku noqon kartaa dabcan saasay dhahayaan siyaaqa aayaddana waa u daliishanayaanoo waxay leeyihiin waid akhada rabuka min bani aadama ayaa la yidhi min aadama lama dhihin min duhuurihim baa haddana la yidhi jamacaa laga dhigay min duhuurihim min dahrihi lama dhihin meeshaan aayadda waxay yidhahdeen aadam yacni ilmo aadamaa la sheegay maahane aadan isaga maba la xusinba marka siyaaqa aayadda min duhuurihim duriyatahum waashadahum ayb taana marka way qabsadaan tafsiirka labaad ama qowlka labaad waa qowlu akhari lmutaqadimiina min asalaf aimadii salafka ee hore badankood qowlkay ku tageen waaye oo iyaga waxay leeyihiin allah subxaanahu wa tacaala aadam dhabarkiisa ayuu ka soo saaray ruux walbo iyo naf walbo ee la abuuri doono ilaa qiyaami saaca imaan doonto markaabuu ilaahay balla yacni aadam baa midigtiisa iyo bidixdiisa la dhigay ballan ayaa laga qaaday marka allah wuxuu yidhi alastu birabbikum rabbigiin sowmaahi qaaluu balaa miyaanan ahayn rabbigiin qaaluu balaa bay dhaheen marka ayb ballantan laakiin laga qaaday qofka marka la dhalaayo waxaa la dhalayaa isagoon ogeyn dabcan laakiin ogaan la-aantaasi dhib ma laho rusushiyaa dadka ogeysiiyeen mar hadday rusushu adiga ku ogeysiisay oo lagu yidhi ballan waxaa jirtay noocaas ahayd oo aad ilaahay la gashay ruux walba ay la gashay aadam dhabarkiisa laga soo saaray mar haddii rasuulku uu sidaas dhahayo yaqiinan baan marka u ogaanaynaa hilmaankaaga iyo ogaan la-aantaadu waxba ma tarayso rasuulkaa ku ogeysiinaya hadduu rasuulka ku ogeysiiyo kaaga sheekeeyana adoo ogey la mid tahay meeshaa marka ishkaalkii culimmadii hore saasaa lagu loogaga jawaabay ayb wax badan oo haddaba hore u dhacay oonan ogeyn laakiin waxyiguna ogeysiiyaa jiro waxyigii baa marka meeshaasi loogaga ogaaday ayb insaanku marka labada xujo haddaan qowlkii hore qabanno fitrada kow iyo ballantii hore oo alastu birabbikum markuu ilaahay ku yidhi bani aadamka oo qaaluu balaa ay dhaheen labadaas cahdiba waa isku midoo xagga xujada qofka aakhiro in la ciqaabo waxaa lagu labadaa keliya loo cuskan maayee marka la ciqaabayo waxaa loo cuskanaa rusushii ilaahay uu soo diray waayo fii suurati nisa baa waxaan kusoo marnay rusulan mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul marka xujada dhabta ee aakhiro marka qofka yacni la ciqaabayo waxay ku xasilaysaa ama ay ku imaaneysaa rususha bis laa midaan alastu birabbikum taan keligeed xujo lagaaga dhigi maayo ilaahay kaaga dhigi maayo laa fidrada keliya in lagugu dhaafo adhow fidradii lagugu qabsado oo lagu yidhaha aniga qalbigaaga waxaan ku beeray xaqii inaad aqbali kartay maxaa kugu dhacay la dhihi maayo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula marka haddaynan xujo midaan ahayn ta kale fidrada lafteeda keligeed qofkii marka xujo lagu cadaaba noqon mayso ayb amaa dhanka riwaayaadka iyo xadiidka inkastoo axaadiidta aadam dhabarkiisaa laga soo bixiyey iyaga oo amhaal adari amhaal adari dhuuricasada wax la eg oo kale iyagoo ah ayaa inta laga soo saaray alastu birabbikum qaaluu balaa bay dhaheen riwaayaadka dhahaya inkastoo dacfi ou ku jiro oo aynan ansixin haddana waxaa jirta xadiid saxiixeynka ku sugan oo arrintaa iyadaa marka laga fahmi karo ama nasba ku ah ayb xadiidkaa marka bukhaari muslim baa wariyeen min xadiidi anas radia allahu canhu nabiga sal l slam wuxuu yidhi yaquulu llahu ilaahay wuxuu dhahayaa qiyaamaha liahwani ahli nnaari cadaaban ahlu naarka kan ugu yacni xagga cadaabka mid midka ugu cadaab yar ayuu ilaahay wuxuu ku odhan doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ara-ayta low kaana cindaka kullu shayin akunta muftadiyan bih maanta ood naar ku jirto haddii aada haysato wax allaa shay kasto haddii lagu siiyo ma isku fura lahayd maanta si aad meeshan uga baxdo fayaquulu wuxuu dhahayaa qofkii nacam haa fayaquulu llaahu allah wuxuu dhahayaa aradtu minka waxaan kaa rabay oon kaa doonay ahwana min daalika kaagaas wax ka yar akhadtu calayka fii dahri aadama waxaan dushaada ku qabtay aadam dhabarkiisa waxaan kaaga qaaday anlaa tushrika bii inaadan ii shariig yeelin fa abayta waa diiday ilaa an tushrika bii inaad ii shariig yeesho maahane xadiidkaas marka masaladii daliilo u noqon karaa waadix aan tafsiirka a'imadii hore oo salafkaana xoog badan oo kan hore ka xoog badan wain kaana culimada muta-akhiriinta dambe muxaqiqiinta haba iska haba doortaan kan hore laakiin xadiidkan baa waxaa wuxuu caddaynayaa isaga laftiisa inay ballan ay jirtay laakiin ballantaa alastu birabbikum qaaluu balaa ilaahay keligeed waxma ku ciqaabayo rasuulo haddana daba dhigaan intaa maxaa yeelay ilaahay inuu cudurdaar tiro qofka ayuu jecel yahay inuu ciqaab kula degdega rabbi ma ahan tilmaantiisa ma kula degdegayo ciqaabka ayb ilaa uu markaa xujada uu ku oogo labada tafsiir aayaddan labadaa qowl baa ku jirto qowlkaas dambana xadiidkanna waa cuskanayaa waana tafsiirka ay a'imadii hore ay u badan yihiin marka ballantaasi marka lisaanulmaqaal lisaanulxaal maahane lisaanulmaqaali bayba ahayd lisaanulmaqaal bay ahayd meelahan marka hay-adaha ugu tafsiirka xagga tafsiirka marka la yiraahdo waxay ka mid tahay ishkaalaadka leh yani khulaasaduna labadaa qowl baa jirto akhdulmithaaquna sidaas inuu u dhacay ayb wadkur xus id waqti akhada rabuka rabbigaa ou qaaday min bani aadama bani aadamkii xaggooda ou ka qaaday min duhuurihim dhabaryaalkooda dhabaradooda xaggeeda ou ka qaaday waa bedel min bani aadama laga bedelayaa min duhuurihim bedelu bacdin min kullin duriyatahum ou ubadkoodii uu ka qaaday wa ashhada uu markhaati geliyey hum iyaga uu markhaati geliyey calaa anfusihim nafahooda iyagoo isu markhaati geliyey qaarkood qaarka kale isagoo dhahaya markaa alastu birabbikum alastu miyaanan ahayn miya miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadan ahayn iska daaya waa tahay shahidnaa an taquuluu hadalkan yaa yaale marka laba tafsiir baa ku jirto ma'huuro shahidnaadu waa khabarun min allahi tacaala can nafsihi wa malaa'ikatihi ilaahay baa marka wuxuu ka warramayaa naftiisa iyo malaa'igtiisa ayb qaala allaahu alle iyo wuxuu yidhi marka alle iyo wa malaa-ikatuhu iyo malaa-igtiisii baa waxay dhaheen shahidnaa haddaba annagana waa idinku markhaati furaynaa calaykum korkiinaan idinku markhaati furnay ina biiqraarikum biana allaha rabbukum yacni waxaan alle iyo malaa-igtii baa waxay ku markhaati fureen dadkii inay qireen oo ay iqraar iyo qiritaan ay la imaadeen marka shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati wax hadalkan wato ama dhahayo waa allah subxaanahu watacaala shahidnaa marka alle iyo malaa-igtiisiibaa markhaati ku furaya haddana marka dadkii markhaatigaana waa maxay alastu birabbikum inay qirteen tafsiir marka sidaa ayuu leeyahay tafsiirka labaad waxaa weeyaan khabarun min allaahi can qiili bacdi bani aadama libacdin qaaluu balaa markii la yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen balaa minaadan rabbigeen ahayn iska daayo waa tahay warka iyagaa weli sii wata dadkii shahidnaa waxay yidhaahdeen waxaan markhaati ka nahan maraan yacni ka markhaati kac kacnay sidaas yani shahidnaa yacni waanu marqaati kacnay waxaan ku marqaati kacnay arrintaabaan ka marqaati kacaynaayo yashhadu bacdunaa calaa bacdin qaarkeen qaarka kaleo ku marqaati kacayaa saasay ka dhigan tahay an taquuluu lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin ama karaahiyata an taquuluu inaad dhahdaan nicid la nacaya darteed baa alle ugu mar yacni ugu marqaati furayaa ama sidan uu u yeelay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha inaydnan dhihin inaa anagu kunaa waxaanu ahayn haafiliina kuwa yacni halmaansan can haadaa kan xaggiisa si aydnan u dhihin ayaan saa u yeelanay aw taquuluu aw amase taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin si aydnan u dhihin inamaa wax kale ma ahane ashraka waxaa shirki falay aabaa-unaa aabbayaalkeen min qablu min qablinaa annaga horteen wa kunnaa annaguna waxaan ahayn duriyatan ubad ayaan ahaynoo iyagaan marka farac iyo ubad u noqonnay min bacdihim iyaga gadaashood afatuhlikunaa atucaamilunaa miyaad nagula muaa yacni mucaamaloonaysaa bigayri maa facalnaa wax anaan samey wax aan samaynay waxaan ahayn miyaad nagula mucaamaloonaysaa fatuhlikunaa markaa oodna halaagaysaa bimaa biladii kii aada nagu halaagaysaa facala lmubdiluuna kuwii mubdiliintee ballantii buriyey wixii ay sameeyeen wakadalika sidaadaas oo kale saan u caddaynay aayaadka ayaan nufasilu u kala dhigdhigaynaa al aayaati aayadaha walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan marka ballankan waxaa loo qabtay laysu xusuusinayo ballantii waa la qabtay iyada keligeed xujo kuma filna iyadii markii ballantii lala galay alle haddana uu rasuul soo diray ballanta dadka xusuusiyo labadii marka waxaa loo yeelay inaynan aakhira markii la tago marmarsiyo aysan dhicin ow taquuluu ow lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin inamaa ashraka waxaa shirki sameeyey aabaa-unaa aabbayaalkeen min qablu min qablinaa annaga horteen yani aabbayaalka innaga naga horreeyaa shirkigii la yimid wa kunnaa annaguna waxaan ahayn duriyatan duriyo ubad baan ahayn min bacdihim iyaga gadaashood innaga marka ayagiibaa shirkiga sameeyey annagiina gadaashoodaan nimid wixii ay sameeyeen baan marka innagana aan ku dhacnay oo macnuhu wuxuu yahay miihaaqa iyo ballantii waxaa la idinkaga qaaday lianlaa taquuluu ayuha almushrikuuna inamaa ashraka aabaa-unaa min qablu wanaqaduu lcahda ballantii aabbayaalkeenaa ka baxay wa kunnaa duriyatan min bacdihim ay kunnaa waxaanu anagu ahayn atbaacan lahum dad iyaga raacsan faqtadaynaa bihim iyagaan ku dayannay fatajcaluu haadaa cuduran lianfusikum oo arrintaas marka aada cudurdaar uga dhigataan sidaas si aynan u dhicin ayaan ballantaanna u samaynay sida aabbayaalkiin looga qaaday idinkana waa la idinka qaaday sida aabbayaalkiin rusul ugu timid idinkana waa idinkugu timid marka marmarsiyaba in la waayo marka dad badan baad arkaysaayo qodobkan hadda ku marmarsiyooda waa iska jiraan aw taquul aw taquuluu inamaa ashraka aabaa-unaa min qablu qaar baa waxay yidhaahdaan gaalada kamida maalan markay wax falsafeynayaan diin waxay leeyihiin waa iska joqoraafi diin waa iska joqoraafi bay leeyihin say joqoraafi ku tahay waxay leeyihiin ninka talyaaniga ku dhashay oo cunuga meeshaas lagu dhalay oo aabaya aabay hooyo talyaani iska dhaleen wax kale katoolig unbuu noqona kii ku dhasho ruushka iyona orthodox oo iska noqona ninkii yacni ku dhasho dhulka islaamka waddamadan dadkan yacni muslimiinta meelaha ay degan yihiin ninka ku dhashoo laba waalidoo saas iska dhalaanna ee muslim buu iska noqona dadka markama waxaa loo ciqaab ani maa is yeelay uu kuleeyahy ani maanaa gaal iska dhigay ani maanaa wax iska dhigay keliya uun marka yacni diintu waa location iyo joqoraphy waayuu leeyahay haddii aan ku dhala lahay makaba muslinaa iska ahaa lahay taas marka marmarsiyay ka dhiganayan dadka qaarkood marmarsiya ka dhigtaa jiro waxyaabahaas laakiin sidaas ma aha sidaas ma aha waayo adiga ilaahay intaad yar tahay horta yaraan iyo qaangaarnimo ka hor qofkii dhinto dee ilaahay subxaanahu watacaala ilmo yaryar oo aan qaangaarin iska ciqaabi maayo laakiin markaad qaangaartood weynaatood ilaahay maskax kuu yeelay oo ikhtiyaar uu ku siiyey sida aad noloshaadaba u raadsatid ayaa waxaa lagu fududeeyey haddana wujuuhdii aada xaqa ku raadsan lahayd iyo nolosha marka qofkii inuu xaqii raadiyo haddana ducaad iyo dad diintii u taagan yaa jiro marka intay kuu yimaadaan qof adigiyo maalan k ama christan ah ama yacnii buudiiste maalan qofkiioo ah haddii uu u yimaado qof luqadiisa ku hadlo oo tawxiidka u sharxo waa inuu fakero oo uu maskaxdiisa intuu ka shaqaysay isaga waxaa laga rabaa war horta waxaani run iyo been maxay noqon karaan inuu yidhaahdo oo uu ku qaabilo dhabnimo haddii markaa de ilaahay subxaanahu watacaala ciddii uu tawfiiqda waafajinaa saa iskale tawfiiqda rabbi laakiin adiga inuu xujada kugu oogo marmarsiyada lagaa qaado waa waxa wax wax fara badan oo dacwada ku saabsan si fudud inay dadka ku gaarto ilaahay maanta u fududeeyey waay oo maanta qofkii macluumaad u baahan ma u daahayo cala alaqali dacwo yacni waxay ku sugnaanaysaa xujadu ay ku sugnaa kartaa haddii dad iskhilaafsan aada maqasho oo isku khilaafsan arrin weyn oo diini oo masiir aakhiro aakhiraa la tegaa jannaa la gelaa naar baa la gelayaa jannay naar baa jirto haddii khilaafka noocaas aada maqasho rusul baa dunidan timid dadkay ula yimaadeen dacwo sidaas iyo sidaasa waa qofku inuu daneeyo hadduu daneeyi waayo dhagayso waayo ninkaasi asaga waayo waxaa mushkiladda qaba marka nacam maahan inuu location iyo juqraafi ku marmarsiyoodo kuwo waxaan aragnay vietnam iyo cambodia iyo yacni intay ka yimaadeen hooyo iyo aabbo buudiista daran ay dhaleen oo ilaahay hidaayo siiyo ayagu wax raraadiye xaqi nacam marka adiga inaad mas-uuliyad yeelo weyso oo tiraani locationan ku koobanahay location adduunyadu maanta waaba layskala tegay iyo iyo iyo juqraafi waa laga tegay waayo dadku dunida geesaha ugu shisheeyay tegayaan ayagoo adduunyo raadinayo soo maha yaa dadka sidaa dhahayo yaa ka dalxiis badan yaa ka socod badan yaa ka wax akris badan qofkaasi marka inuu yidhaahdo aniga diin markay timaado laakiin ma fakeraayo laakiin markay timaado waxyaabaha kale waxaan u raadinaa meesha ugu xaggaysa adduunyada waa ka raadinaa yani caqligu ma keenayo sidaas barnaamijka marka saa in loo ogaado sidaa marka si aynan u dhicin oo qofka ounan u dhihin aabbayaalkaya aniga ballanti ka baxay wa kunnaa duriyatan min bacdihim annagana ayaga gadaashood duriyo timid ayaan ahaa ayaan ahayn afatuhlikunaa miyaadna halaagaysaa bima facala lmubdiluuna mubdiliinta waxa ay sameeyeen miyaad nagu halaagaysaa dadkaa hore waxaanaan inagu samaynin laakiin xaqan ma tahay inays ayagu samaynin waa sameeyeen leanna faqtadaynaa waa ku dayanay yay leeyihiin ku dayashadu sow uma baahno marka in laga fiirsado waxa aad ku dayanayso marka ilaahay qofna camal qof kala sameeyey oo maxdiya qof maku ciqaabayo rabbi meeshan marka afatuhlikunaa faada in caatifo laga dhigo lasoo qadara marka kii lagu cadfaayey waa weji la yaqaano waay naam atucaamilunaa bigayri maa facalnaa fatuhlikunaa waay marka naam ayb ama in la yidhaahdo sidaa mabaahane fa'daani waa caatifo hamzaduna marka hamsatu istifhaamkuna fa'day ka dambaysaa asal ahaan laakiin maadaama sadaaratulkalaam ay leedahay iyada lasoo hormariyey oo waxay ahaa lahayd faatuhlikunaa faatuhlikunaa yay ahaan lahayd laakiin maadaama sadaare ay leedahayba iyadoo loo soo hormariyay marar badanna waa sheegnay tan oo kale wakadalika kaagaas oo kale nufasilu aan u kala bixbixinaynaa alaayaati aayadihii walacallahum yarjicuuna waxay mudan yihiin inay noqdaan oo xaq usoo laabtaan watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin aayadan iyo aayadda labada aayadeed aayadoodee ku xigto waxaa looga hadlayaa marka dadka iyagu inta ilaahay cilmiga baro oo kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo haddana kitaabka ka xuub siibto oo u xuub siibto shaydaan inay dabagalaan oy raacaan ee u xuub siibto kuwaasaa laga warramaya aayatiin xumadooda iyo tusaalaha dhabta oo ay leeyihiin marka aayadda waxaa la yidhaahdaa laba qoloba laba saddex qofba waa lagu sheegaa watlu calayhim naba aladii aataynaahu midkan aayaadka alle la siiyo kitaabka la siiye kee waaye waxaa loo badan yahay inuu ahaa nin reer bani israa'iil ka mida oo la yidhaahdo balcaam bin baacuura nin la dhihi jiray ama balcaam bin baacir adba markaa yacnii nin reer bani israa'iil ka midaba u ahaa cilmi la baray oo towreedkiiba wax ka yaqaanay ama waxaa la yidhi ilaahay wuxuu baray ismigiisa iyo magaca ilaahay haddii lagu baryo uu ducada aqbalo ayaa la baray nicmaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku lahaa korkiisa aayaadkii baa ilaahay uu siiyey oo uu baray meeshii marka la rabay inuu rabbigii ku shukriyo u caabudo kufribuu doortay iyo dad ilaahay ku kufriyey inuu biiriyo oo uu markaa ilaahay yani nebiyullaahi muusana uu ka hor yimaado ayb yani waxaa kaloo la yidhi ninkaasi watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina waxaa loo jeedaa umaya umayat bnu abi salt umayat bnu abi salt ninkaa marka umayat bnu abi salt nin shaacirana wuu ahaa kutubtii hore ayuu wax badan ka bartay wuxuu maqlay marka in nebi laga soo bixin doono aakhir nebi nebikan ugu dambeeyo in laga soo bixin doono dhulka carabta jasiirat lcarab isagaa marka isu maleynayay inuu noqonayo markuu isagii noqon waayey waa kii marka nebigana ku kufriyey mushrikiin alcarabna taageeray rasuulka waa ninkii uu yidhi waayo ninkaasi shicirkiisa intuu dhageystay buu wuxuu yidhi umayat bnu abi saltigani isaga waa ku yani aamana shicruhu wa kafara qalbuhu shicirkiisa waa rumeeyey qalbigiisana waa kufriyey buu yidhi shicirkiisa shicir fiican oo cilmi ka ka buuxo way ilee nin cilmi iyo aqoon lahow ahaaye laakiin inuu ilaahay u hoggaansamo waa diiday xaasidnimo darteed iyo xumaan marka kan la sheegayo watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina umayat bnu abi saltina qaar baa ku fasiraya laakiin ibnu kathiir wuxuu yidhi isaga kuma soo degi aayaddu kama warrama yani waxaan ujeedaa isaga qofkan la sheegaya hadda isaga maaha waa balcaam bin baacuura laakiin isaga umayat bnu abi saltigani waa shabahaa oo wuxuu leeyahay wuxuu ka shabahaa maadaama sharaa'ic iyo cilmi ilaahay uu siiyo cilmigiisa uunan ku intifaacin bal uu markaa cilmigii uunan raacin wa saara ilaa muwaalaati lmushrikiina wa munaasaratihim isagoo cilmi ilaahay siiyey buu gaaladii dabagalay iyagaba u garab siiyey gaalnimadooda iyo xumaantooda uu ku garab siiyey waana ammaanay weliba wa saara ilaa muwaalaati lmushrikiina wa munaasaratihim wamtidaaxihim iyo ammaantooda inuu gaaladii ammaano warahaa ahla bedrin reer beder ayuu markaa gabay baroor diiqa oo u tiriyey min almushrikiin mushrikiintii beder ku la-atay ayuu u yacni gabay oo ku ugu baroor diiqayuu ku tiriyey ilaahu ibnu kathiir yidhi warahaa ahla bedrin min almushrikiina bimirhaatin baliiqatin aada u xeel dheer gabay dheer oo baroor diiq oo xeel dheer ayuu ku tiriyey buu yidhi qabaxahu llaahu marka cilmigiisa iyo waxaan iskeenaynin mushrikiin uu garab garab istaago ma iskeenayn walidaalika dadka mar walba mushrikiinta ama gaalada manaahijtooda waa saxan tahay dhaho garab istaago dadka muslimiinta ah ka hormariyo iyaga oo yidhaahdo gaalada wax ka fiican ma jiraan taagan cilmiga diintana aqoonta ulahoo wax ka yaqaana sharciga iyo diinta waxay shabahayaan marka aayaddan ay soo gelayaan ayagu dad insilaaq ku dhacay oo diintii ka xuub siibtay ayay noqonayaan waxaasoo kalena maanta waad garan kartaan say u badan yihiin watlu akri calayhim korkooda ku akri naba aladii kii sheekadiisa khabarkiisii aataynaahu aanu siinay aayaatinaa aayaadkeenna aan siinay kii aan aayaadkeenna siinay marka dabcan aayaadkii waa la baray waayo maahane laakiin nebi maaha ogow aayaadkeennaan siinay nebi nubuwo looma jeedo waayo nebi ilaahay nebinimo u doortay waxaan maba ku dhicin maba ku dhacayo walidaalika qasaska israa-iiliga oo yacni reer bani israa'iil laga warinayo oo nebi buu ahaa iyo la leeyahay wax ka jira ma leh waayo ilaahay wuxuu leeyahay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu ilaahay risaaladiisa ma dhigaayo meel xun ayb qofka cilmiga la baray oo aayaadka alla bartayna iyo isdiidi maayaan eeya inuu mar walba nebi yahay qasab maaha wamaa tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba ilaa min bacdi maa jaa-ahum lbayina waa ka alla dhahay watluu akri calayhim korkooda ku akri naba aladii kii sheekadiisii iyo khabarkiisii aataynaahu aanu siinay aayaatinaa aayaadkeenna aan siinay fansalakha siibmay minhaa xaggeeda ka siibtay oo ka xuub dhacsaday insilaakh marka waxaa la yidhaahdaa altacari min ashay shayga markaad ka dhar la-aato xataa laa yaclaqa minhu shay-un shayga markaad ka dhex baxdo wax kamidana ounan kugu dheganayn ayaa insilaaq la yidhaha wa minhu waay waxaa laga yidhi insalakat alxayatu min jildiha abeesadii maqaarkeedii bay ka xuub dhacsatay waa xuub dhacsatay wax diinoo dhan oo ka xuub dhacsaday waay marka hal shay oo diinta kasoo raacsan oo isaga ku dheganaay ku dhegan ma jiro waay waa tacbiir cajiib la way fansalakha ka xuub siibtay minhaa xaggeeda aayaadkii xaggoodii ka xuub siibtay fa atbaca ou soo haleelay hu isaga ashaydaanu shaydaan ou haleelay tabica atbaca intaba marka waa bimacnaa waaxid waxaana laga wadaa shaydaan baasuu usoo raacayay usoo raacayay ayuuba soo qabtayba waaba soo gaaray fa atbaca ou markaa haleelay oo soo ou soo gaaray hu isaga ashaydaanu shaydaan uu soo gaaray fa kaana ahaaday huwa isagu min alghaawiina kuwa baadiyeysan ka mid ahaaday kaa bal aayaadkiisii ku akri maxaa marka loogu akrinayaa kuwan yuhuudda maadaama iyagana towreed iyo cilmi wax ay akrinayaan cilmigooda inay la dhumaan ayaa tusaale laga siinayaa oo looga digaan walow shi'naa la rafacnaahu bihaa walow haddii shi'naa aan dooni lahayn rafcahu ninkaa kor uqaadidiisa koryeelidiisa iyo kor uqaadidiisa haddaan dooni lahayn la rafacnaa waanu koryeeli lahayn hu isaga bihaa aayaadkeennaan ku koryeeli lahayn walaakinahu isaguse akhlada wou iishay ila alardi dhulka xaggiisa uu iishay watabaca wuxuu raacay hawaahu dookhiisiibuu raacay wixii naftiisu ay jeclayd famahaluhu tusaalihiisu kamahali lkalbi ay tusaalihii oo kale waay in taxmil haddaad weerarto calayhi korkiisa aa weerarto eygii yalhad haraahire waa haraahirayaa ow amase tatruk haddaad iskaga tagto hu isaga yalhad haraahire haddaad weerarto iyo haddii aad ka tagto mar walba carabka unbuu bannaanka kusoo bixinayaa oo waa haraahirayaa daalika kaagaasi ayilwasfu ee tilmaanta ah mahalulqowmi qoladii tusaalahooda waay aladiina qolada oo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyeen faqsus u qisee alqasasa qisooyinka uga qisay lacallahum yatafakaruuna likay yatafakaruu balsay u fakeraan qisooyinkaasi u qisay oo yacnii u sheeg saaa mahalani alqowmu ladiina saaa almathalu mahmaah ayaa xumaatay mathalan min jihati mathalin bay u xumaatay almaqsuusu bidami shayga eedda lagu gaaryeelayo ee xumaanta mathalulqowmi waayo qoladii tusaalahoodii weeyaan aladiina qoomka oo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey wa anfusahum nafahoodana kaanuu ahaayeen yadlimuuna inay dulminayeen man axadkii yahdillaahu alla ou hanuuniyo qofka u alla hanuun hanuuninayo fa huwa isaga unba almuhtadii kan hanuunsan ah waman axadkii yudlil alla ou dhumiyo fa ulaa'ika kuwaada hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray walow shi'naa ficilka mashiicada haddii shardi uu galo waxaan sheegnay mafcuulkiisa inta badan waa la gooyaa jawaabta meesha jirtaana marka laga fahmaa marka la sheegayana waxaa la sheegaa isaga oo an yacni masderiye a markaa laga soo dhalaalinayo marka la sheegaayo an masderiye a an iyo an masderiya iyo ficilkeeda iyuu ku imaadaa marka halkan hadda male sidaasi waa maxduuf waana muqadar mafcuulka walow haddii shi'naa aan dooni lahayn rafcahu ninkaa koryeelistiisa inaan kor u qaadno haddaan rabi lahayn oon sidaa aan dooni lahayn la rafacnaa waanu koryeeli lahayn hu isaga bihaa biaayaatinaa baan ku koryeeli lahayn aayaadkeennaan kor ugu qaadi lahayn laakiin ilaahay baaba wuxuu u qoray shaqaawo walaakinahu walaakinahu isaguse akhlada wou iishay ila lardi dhulkiiba u iishay aslu likhlaadi fi kalaami alcarabi alibdaau waliqaamatu waa markaad meel ku daahdo ood ku nagaato ayaa la yidhaha yuqaalu minhu waxaa la yidhaahdaa akhlada fulaanu bilmakaani ninkii hebel ahaa meeshiibuu ku nagaaday idaa aqaama bihi wa akhlada nafsahu ila lmakaani nafsadiisao meeshii ku ou keenay ou laasimiyey marka ninkaani dhulkiibuu markaa isku dhajiyey oo u iishay oo uu markaa yacnii uu ku nagaaday yani adduunye jacayl unbaa laga wadaa walaakinahu akhlada ila lardi watabaca wuxuu raacay hawaahu hawadiisiibuu raacay inuu marka adduunyadii u iishay hawadiisa raacay laba cudur oo aada u daran waa itibaacu lhawaa naftu waxay jeceshahay iyo alikhlaadu walrukuunu ila alardi oo ah xirsi xirsi dadaal inaad adduunyo un inay ku dhaafto aadan rabin marka maalka hadduu jacaylkiisa kaa bato madaxtinimada hadday ku dardarto oo qofku uu noqdo qof uun madax uun siduu ku noqonahayo kelmadiisa u soco lahayd oo dhulka marku soconaayo uu isu qaadqaadi lahaa hadday noqoto yacnii hamigiisa iyo iraadadiisu hadday meeshaas ku koobnaato qofkaasi siduu diin ku hayo waa adag tahay siduu diin ku hayo waa adag tahay marar badanna waxaan sheegnay usuululkhadaaya saddex inay tahay alkibru waalxasadu waalxirsu kibir xaasidnimo iyo adduunyo un laga daba cararo marka ninkaani adduunye jacaylkii ayaa waxay ku bixisay aayaadkii alle iyo diintii ilaahayba inuu ka dhex baxo oo uu markaa yacnii wax aada u foolxun ou daba ordo waana midda nebigu sal l l slam uu yidhi qiyaamaha markuu ka hadlaayey sida ay wax isku bedbedelayaan iyo baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim yusbixu الrajulu fiiha muؤminan wayumsii kaafiran wayumsii muؤminan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradi min اddunyaa diinkiisa marka dhaldhalaal yaroo adduunya ku gadana maadibaani jaa'icaani ursilaa fii ganamin biafsada laha min xirsi اlmar'i calى اlmaali washarafi lidiinihi wax diin uga daran male sharaf raadis sarreyn adduunyo maal inaad raadisid wax uga daran ma leh ayb halaaguu nebiga ka cabiray xadiidkii camri bni cawf qoladii markii abu cubayda ou maalka baxrayn uu ka keenay ayay saxaabada kula soo tukadeen nebiga masaajidka subaxdii qaarkood baa marka nebiga isu muujiyo istustusay waxay is yidhaahdeen waa intaasoo xoogaa uu idinka siiya maalkaas markaasuu nebiga sal ll l slam wuxuu yidhi waxaan malaynayaa anakum samictum ana abaa cubaydata qadima min albaxrayni bimaalin inaad maqasheen abuu cubayde inuu maal baxrayn kala soo galay qaaluu ajal yaa rasuula allah haabay dhaheen markaasuu yidhi abshiruu waamiluu maa yasurukum fawallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum walaakin akhshaa calaykum اddunyaa an tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa ahlakathum waxaan ka cabsanayaa buu yidhi faqri idinka baqi maayee waxaan idinkaga cabsanayaa adduunyada in laydiin fidiyo ood adduunyadii ku tartantaan oy idin halaagto kuwii idinka horreeyey say u halaagtay oo kale ayb taa unbuu nebiga nooga cabsaday sala allahu calayhi wasalam iyadaasna waayo ninkan hadda mushkilada ku dhacday in badanoo naga midana markaa ama yacnii dadkii yacni waxyaabaha lagu dhumaayo markaad fiiriso aqlabka xirsi iyo dadaal iyo maal iyo sharaf raadin iyo ayuu qofkii wixii uu yaqaanay oo uga tegaa allaan ka magan galna wouna noolaa karaa qofka ilaahay dee noloshiisa ilaahay baa haya maahan inuu wax kala aado ninkan marka in insilaaq ku dhaco uu ka xuub siibto diintii iyo shareecadii uu ka xuub siibto tana u keentay walidaalika marka waxay dhihi jireen culimada baqawgana waa sheegaa wuxuu yidhi cataa bnu abi rabax baa wuxuu yidhi araada dunyaa akhlada ila alardi adduunyaa laga wadaa wa adaaca shaydaanahu shaydaankiisiibuu adeecay wa haadihi ashaddu alimaamu lbaqawi wuxuu yihi wahadihi ashaddu aayatin cala alculamaa wuxuu yihi aayaddaani waa aayad midda ugu daran culummada korkooda yani ninkii wax yaqaano culamo ah aayaddan aayadaha ugu daran waayo oo isaga dushiisa saa u taagan oo inuu iska ilaaliyo laga rabo weliba haddii sala yacni salaadiin iyo ay wax la galaan iyo dad madaxa iyo haddii ay wax la galgalaan waxaa laga yaabaa inuu khatarba uu ku galo oo uu ku fasaado kuna hallaabo ayb oo markaasuu caalim fiican oo u ahaa caalim suu inuu noqdo wadalika wadalika ana allaha akhbara anahu aataahu aayat min ismihi اlacdam wاdacawaati اlmustajaaba wاlcilma wاlxikma cilmi iyo xikmad buu siiyey alle fastawjaba bالsukuuni ilى اdunya waاtibaaci اlhawaa wuxuu waajibsaday tagyiira الnicmati calayhi nicmada korkiisa ahayd inuu dooriyo walinsilaakha canhaa iyo inuu ka xuub siibto waman اladii yaslamu min haatayni اlkhallatayni ilaa man casamahu llahu labadaas yaa ka badbaadayo ilaa qofkau ilaahay dhowro maaha allahu mustacaan markaasuu xadiidkii maadi ibani keenay marka maadi ibani jaa-icaani ursilaa fii hanamin biafsada laha min xirsi اlmari calى اlmaali washarafi lidiinihi buu marka meesha keenay qofkuna marka waa inuu iska fiiriyaa sababtoo ah waxaa dhacayso saan xalayba soo marnay xaalad uu qofku fiican yahay oo uu la yaabaayo qofka dhunsan ee baadiyeysan ee caalimka xun noqday xaalad uu la yaabayo kaas markau meesha ka baxana waxaa laga yaabaa midkaani inuu xaaladii kiiyoo kala galo waxaa laga yaabaa haddii afartan sano ka hor ama soddomeeyo sano ka hor dadkii tusaalaha ku ahaa yacni cilmi lala baadiyoobo oo lala dhumo oo hadba un macnaha wixii yimaadaba loogu sacabtumo dadkii lagu yaqaanay macnahaas yacni soddon waqtiyadaas ama soddomeeyo sano ka hor dad laga yaabo iyaguba inay dhihi jireen war ninkaani maxaa yacni baadi badanaa maxaa ku dhacay dad dhihi jiray ayaa laga yaabaa maanta inay iyagu falkii uu ku jiri jiray ama wax lamida ay ku jiraan nacuudu billahi min dalika waa sidii marka abu sulaymaan idaaraani iyo laga warin jiray oo u dhihi jiray laa tacjab man halaka kayfa halak hala yaabin qofkii halaagsamo siduu ku halaagsamay walaakin icjab man najaa kayfa najaa zamankan waxaad la yaabtaa ninkii badbaado siduu ku badbaaday la yaab laakiin ninkii halaagsamay muxuu ku halaagsamay hala yaabin ilaa asbaab muqriyaad dadka halaajisaa tiradii ka badatay waasica diinigaana waa daciifay waa yaryahay laakiin ninkii badbaadaa ilaahay nicmo weyn uu ku leeyahay maanta ilaahay hana badbaadsho ayb famahaluhu tusaalihiisu kamahali lkelbi eygii tusaalihiisii oo kale waaye in taxmil haddii aada weerarto calayhi eyga haddaad weerarto yalhad waa haraahirayaa haddaad eriso ood weerarto waa haraahirayaa ow amase tatrukhu haddii aada ka tagto yalhad haraahire yani xamala calaa marka la yidhaha waa shadda calayhi waa weeraray ow tatrukuu haddaad iska daysidna yalhad waa haraahirayaa eygu eyga marka wuxuu tusaale u yahay xirsi iyo hunguri weyninka iyo damaca iyo ayuu u yahay calaamad yani tusaale u yahay qofkaani marka tusaalahaas aadka u foosha xunaa laga bixiyey daalika kaagaasi oo tilmaanta ah mathalulqowmi qoladii tusaalahooda waaye aladiina qolada oo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna faqsus u qisee alqasasa qisooyinka lacalahum yatafakaruuna likay yatafakaruu say u fakeraan marka jumladan in taxmil calayhi yalhad waxaa la yidhaahdaa jumla xaaliya oo ay qaara dhahayan famahaluhu kamahali lkelbi oo kale waa in taxmil xaal haddii aada qaaddo calayhi ey aada weerarta dheh calayhi eyga yalhad haraahire ow tatrukhu haddaad ka tagtana yalhad haraahirayo yacni laahian fi lxaalatayni in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad ay laahian fi lxaalatayni famahaluhu kamahali اlkalbi laahian fi lxaalatayni jumla shardiya marka xaalo ma noqotaa waa la isku khilaafsan yahay nacam qaar waxay leeyihin xaalo waa noqotaa qaarna waxay leeyihin xaalada kulligeed ma noqoto iyadoo dhane darafay ka noqone oo markay jumla shardiya fii maxalli nasbin xaal ay noqonayso waa marka jawaabu shardigu marka yacni mubtade ou horeeyo oo markaa yacni jumlada shardiyadana ay fii maxalli rafcin mubtadaha khabar u noqoto mubtadahaas iyo khabarkiisa oo jumlada shardiyadana ay qeyb ka tahay ayaa xaalada markaas noqonaya oo waxay leeyihiin waxaa weeyaan oo kale jaa zaydun wahuwa in yas'al yucda jaa zaydun wahuwa in yas'al yucda wahuwa in la keeno waa marka qaarna sideeday ku noqonee bay dhahayaan adu meeshaan saas baa ku jirta faqsus qisay alqasasa qisooyinka lacalahum yatafakaruuna likay yatafakaruu si ay u fakeraan saaa mahalani alqowmu aladiina saaa almathalu saa-adaan marka waxaa u qarsoon faacil faacil muqadaraa jiro mathalanna waa waa yacni faacil faacilkaas muqadarka abuu ayuu ayuu mumayis u yahay ayb alqowmudaasna mathel baa mudaaf baa loo soo qadaraa waa jumladii yacni almaqsuusu bidamiga uu ku jiray saaa almathalu mathalan mathalu lqowmi waay marka saaa almathalu saa waxaa xumaaday almathalu baa xumaaday ay huwa waay mathalan min jihati mathalin buu u xumaaday mahmah ahaan alqowmu almaqsuusu bidami mathalu lqowmi baa waaye kan xun oo damiga lagu gaar yeelayo mathalulqowmi qoladii tusaalahoodii waaye aladiina qoomka oo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna wa anfusahum nafahoodana kaanuu ahaayeen yadlimuuna inay dulminayeen marka wa anfusahum in lagu cadfo silada saaa mathalan ilqowmu aladiina kuwii kadabuu biaayaatina beeniyey wa anfusahum kaanuu yadlimuuna naftoodana dulminayeen jumla mustaanafana waa laga dhigi karaa wa kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum nafahooda inay dulminayaan man axadkii yahdi llaahu alla uu hanuuniyo fahuwa isaga unba almuhtadii kan hanuunsan ah waman axadkii yudlil alla uu dhumiyo uu baadiyeeyana fa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unba alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi